Waxbarashadu waa aasaaska horumarka bulshada. Bulsho kasta oo doonaysa horumar waa inay mudnaanta koowaad siisaa tayeynta iyo kor u qaadida waxbarashada. Inkastoo ay sii kordhayaan goobaha wax lagu barto, haddana waxaa jira caqabado badan oo la xiriira tayada waxbarashada, helitaanka adeegyo waxbarasho gaar ahaan deegaanada miyiga ah oo ay ka jirto caqabadaha ugu badan oo ay ku yar tahay adeegyada waxbarashada. Qaar ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jawhar ayaa ka hadlay hanaanka kor loogu qaadi karo waxbarashada.
Hagaajinta kaabayaasha waxbarasho sida dhisidda iyo dayactirka dugsiyada hoose dhexe iyo sare, bixinta qalab waxbarasho sida kuraas, looxyo, iyo qalab farsamo, horumarinta adeegyada biyaha, fayadhowrka, iyo korontada ee dugsiyada. Qodobka labaad waxaan leenahay kobcinta tayada macallimiinta, tababaro joogto ah in la siiyo, lana horumariyo xirfadda macallimiinta, kor u qaadista mushaharka macallimiinta iyo dhiirigelinta macallimiinta si shaqadooda ay u gutaan si hufan. Si loo soo si soo jiidasho leh macallimiin tayo iyo xirfad lehba. Qodobka saddexaad waxaan dhiheynaa kor u qaadista wacyigelinta bulshada, ololayaal wacyigelin ah oo lagu oo barnaamijyadooda lagu horumarinayo. Muhiimadana ay tahay waxbarashada gaar gaar ahaan waxbarashada hablaha, dhiirigelinta waalidiinta si ay u ubadkooda ugu daraan dugsiyada.
waxaa la horumari karaa is dhihi karaa dhowr wejiyay leedahay in la horumariyo Een, bulshadeena horta haddii si loo fiiriyo dhanka waxbarashada een, waxay uga baahan yihin wacyigelin fa- aad u ba- wacyigelin aad u fara badan ay uga baahan yihin een, dhankaas waxbarashada so een, waxay aaminsan yihiin inta badan bulshada een, in waxbarashadu aysan horumar lahayn maadaama ay kusoo koreen da- dal burbursan oo xaaladaha dagaala sokay waxyaaba badan isku raacraaceen so marka een, waxaa isdhihi karaa bulshadu inay horumarto waxbarashada ay ku horumarto waxaa ka macnaha ka horeeyo in wacyigelin aad u fara badan yacni loo sameeyo dan mm, ii kaa fahmi doonaa isleeyahay marka dhanka wacyigelinta dhanka wacyigelinta la badan isleeyahay dan way fahmaan